This is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wadajir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t v tumi afar labaatan a m
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa akhyaarta waxay haatan noogala jaanqaadi karaan oo barnaamijkeena uu si toosa uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa daafee comna haatan barnaamijkeena uu si toosa uga socdaa waxaa kaloo aad si toosa nooga dhegeysan kartaan teleefanadiina idinkoo wacaya telefoonka nambarkiisa uu yahay toddobaha labo afar saddex labo shan toddobo lix shan wacanoo wanaagsan ayaanu idiin leenahay sida caadada ahayd maalin kastoo axada barnaamijkeenan wadajir radio waxaynu ku furannaa warkii oo fidsan bisha janaayo maanta waa afar sanadkuna waa laba kun shan iyo toban warka waxaa si toosa idinkaga akhriyi doona stuudiyahan wadajir radio ee magaaladan atlanta anigoo cabdilcasiis siidi wararkeena maantana waxaa ugu dooroon wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar oo maalintii labaad xabsi ku jira uguna jira hay-adda nabad sugidda soomaaliya qarax galabta ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo ay sheegatay xarakada shabaab inay ka dambeysay ayada ergeyga u qaabilsan arrimaha soomaaliya ee qaramad ee midowda africa ninka lagu magacaabo namaan sidco oo maanta shir jaraa'id ka sheegay sababaha ay xilka uga qaadeen afhayeenkoodii hore ee amisom shariif xasan sheekh aadan oo ku dhawaaqay golo wasiiro u yeesho maamulkiisa iyo weliba qeyb badan oo ka mid a bulshada ku dhaqan gudaha iyo dibadda oo si xoog leh uga hortimid ku dhawaaqista golahaasi shariif xasan uu samaystay duqeyn lala beegsaday xarakada shabaab qaar ka mida mas-uuliyiinteeda oo lagu waramayo inay maanta ka dhacday qaybo ka mid a gobolka jubbada dhexe kulan magaalada kismaayo ku dhex maray beesha mareexaan iyo axmed madoobe oo go-aano ka soo baxay haddaba sidaa aada warkeena qaybtiisii hore barnaamijkii toddobaadkii tegay iyo soomaaliya aada ku maqlayseen waxaa guud ahaan haatan koonfur galbeed ee dalka soomaaliya dadka ka soo jeeda ay qayladhaan ka keenayaan gole uu maalinimadii shalay magacaabay shariif xasan sheekh aadan oo isagu sheegtay inuu yahay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya haddaba waxaa khadka si toosa ugu jira isaga oo ku sugan dalkaasi denmark cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku magac dheer shaam oo haatan ka mid a qurba jooga kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya kuna sugan yurub wadanka denmark ayaa haatan khadka si toos ugu jira shaam kusoo dhawow wadajir radio
waxaad leedahay abdaasiisadeen waa idiin salaami waayey reediga jirba dhammaan
shaam sida in badan ay la socdaan haatan waxaa jiro cabashooyin aada u ballaaran iyo weliba diidmo ay jaaliyadaha dibadda iyo weliba dadka ku nool gudaha gobolada koonfur galbeed ay ka keenayaan maamulkii shariif xasan uu maalinnimadii shalay kaga dhawaaqay magaalada baydhabo haddaba idinka reer yurub ahaan jaaliyadiina koonfur galbeed sidee ayay u aragtaa
wallaahi waa mahadsan tahay ugu horeen waxaan ku bilaabayaa tacsiya aan u diraayo dadkii shacabka ahaa beeraleyda ahaa ee degmada awdhow laga xusuuso daraad aynu dileen ciidamo magac dowlad wata oo keentihii milatariga wata oo milatariga ka tirsan sida la sheegayo oo xamar laga soo abaabulay oo laga soo diray oo meeshaas dhibaato ku haya ayagoo markaas u hilinaya beeshooda oo shabeellada dhexe meelahaas xoolo intay ka keensadeen beer meesha ku taallay ay xoolahooda iyo waxooda intay gaarti daafeen ay dadka iska hor imaadeen sidaas ay kuwaas waa u taxsiyeynayaa dadkaas allah u naxariisto iyo nin oday ah oo qoryooley daraha lagu dilay ee deegaanka muduley markaan intaas kasoo tago rumaantii shariif xasan awal horeba wax faa-iido lagama sugeyni wuxuu ahaa nin galaangal badan soomaaliya kule siyaasadda oo kusoo fashilmay kabacdi ummadan reer koonfur galbeed soo dhexgalay si uu meeshaas siyaasadda ugu soo biiro marka wax walba uu ku dhawaaqo si walba wax ugu dhawaaqo hade waxay ahayd wax la sugaayey oo la filaayey markaan usoo laabto golaha wasiirada uu sameeyey iyo wax la soo maray maantii wax ay ku fashilmeen ama uu ku fashilmay maamulkiisa guud ahaan si xalaal ah markii horeba kuma imaan waayo waxaa jira wadahadal u socday maamulka saddexda gobol madoobe nin madaxda ka yahay iyo midka saddexda uu asaga wato iyo maamulka lixda aan idhaahda madoobo iyo midka saddexda ah wadahadal a u socday wadahadalkaasoo ay taageersanayeen beesha caalamka iyo madaxda dalka oo saddexda ahaa ayagoo warqad kasoo saaray in la joojiyo shirka oo saddexda gobood markaa shariif hadda madaxweyne laleeyahay lagu doortay in la joojiyo marka shariif dadgalka uma sameynin odayaashii oo lixda gobol qaarkood iyo kuwa isaga uu watay oo xoogaa uu siiyey laalihishii istaamarin uu adeegsaday ayuu wuxuu sameeyey in dadkii uu meeshaasi ku abaabusho madaxweynaha qarankana meeshaasi uu kula safto isagoo markaas adeegsanaya awoodda madaxweynenimo oo ka baxsan shuruucda iyo dalka waxa isaga ay u dooratay oo ah in dastuurka uu ilaaliyo dadka wadajirkooda uu ilaaliyo dalka wadajirkiisa uu ilaaliyo marka hadda meeshaas waxaad dareemi kartaa baarlamaan ma jiro oo isaga soo doortay oo la xisaabtama haddii xukuumad ay jirto waxaa jirta in dhaqaale la adeegsaday dowladii dhexe oo lafteeda oo khiyaantay dastuurkii dalka u yaalay oo baarlamaanka uu baasmareeyey oo ahaa in indifaaciyaad baarlamaanka ismahan hamalada degmooyinka marka markaan usoo marka markaan usoo laabto wasiirada uu magacaabo kuma salaysna degmo kuma salaysna gobol kuma salaysna qabaa-il meesha wada degan maamulkaas uu sheeganayo saddex gobol waaye saddexda gobol oo kala ah baayo bakool iyo shabeellada hoose annagoo runtii iswaxayn bal wuxuu badbaadinayaa waxyaabaha marxaladda maanta meesha ka jirto balfiiriya shariif wuxuu samayn doona marka waana aragnay waxa uu sameeyey waxaasna wax la qaado kara ma ahan gaar ahaan reer shabeellada hoose waxaas uma soconayaan waayo hadda maamulkaas dad buu kala dhexeeyaa hadda wixii wasiiradiiyo dhan la shabeellada hoose usoo raray dadka shabeellada hoose oo deegaanka ahaana ma ka dhex muuqdaana hal iyo laba oon jirin waayo
waa tahay shaab dad badan waxay isweydiinayaan su-aasha ku saabsan qaabka ay haatan wax u socdaan dhaliisha xaggee ka socotaa ilaan shariif xasan howshaan hadda ma uusan bilaabin marka haatan markii hore waxaad moodaa in uu lahaa taageerayaal bal hadda se taageerada ay aada u soo yaraanayso marka xaggee ayay wax ka khaldan yihiin oo markii hore shariif xasanna uu ku saxnaa
walaalo horta marnaba wax saxa ma jirin laakiin waxaa jirta in la badbaadiyo saddexdan gobol maadaama lixdii ay socon waysay oo beelo ka mid ah beelaha oo lixda degan qaarkood ay maamulkale intay samaysteen ay dadkii awood inay ku maqweyniyeen beesha caalamka ay ka dhaadhiciyeen hadda dadkii deegaankaasna aanan ka qaybgelinin marka shariif wuxuu gaday uu yiri waxaan aniga wax ka keenaya maamulkaas jubbo wadahadalaan la furayna wixii xuquuqa gaar ahaan dadka degel werifle ay kuleeyihiin waan soo bixinayaa taas dadkuu ku kasbaday wuxuu kaloo dadka u sheegay shabeelladaas inay faraha ka baxday inuu soo celinayo maadaama lix la weri kara saddexdan uu soo celinayo sidaas ayuu taageero yar ku helay hadda ninkan waa nin hore loo ogyahay oo dagaal ba-aan kula jiray marka waxaan aniga shaksi ahaan qabi lahaa in walaalaheena reer midafle ay isku noqdaan ay shariif iska qabtaan maadaama shariif yiina kaga dhiman yihiin gurina kaga gudan yihiin oo dhibna soo gaarayiin in laysku noqdo biin marikle uusan iska hor keenin oo marikle dhexdiisa iska hor keenin sagaal iyo sideed uu biin iska hor keenin oo dadka shabeellada ku degan iska hor keenin waayo hadda wasiirada uu sameeyey waxaa arkaysaa in dadka gobolka shabeellada hoose oo saxda ah inuu afar wasiir uu siiyey toban wasiir kalena uu dad kale siiyey inkastoo dad deegaanka ay ku jiraan wasiire aan micno lahayn la siiyey sida baashi dimaal oo kale waxaa ka sii noqon meesha marka baaliyaca oo dadka cadcadaa waxaa ka noqon deegana darbana digil oo jareer siiyeyneed ahanoo hadda kulley oo xumaan ula jeedin beelo kale yareero walaalaheenaa jiro wasiiradaas uu sameeyey marka oo dadka ay dalabisha gaarka ay ka hayaan dadka waa dad candad deegaanka waaye laakiin hadda dadkii oo markaasi laisdhihi jiray yaa la siimaan marka waxaa isweydiin kaloo mudan saddex gobol maadaama wax loo qaybinayo maxaa shabeellada hoose shan iyo toban wasaaradood loo siiyey oo micnaha dadkii oo shabeellada hoose maha saddexda gobol dhan ah maha saddexda gobol ay dadku ugu badan yihiin ma ka tiro badan yihiin maxay yihiin marka micnahaas waa dhaliisha koowaad meesha waaye dhaliisha labaadna waxa waaye haddii dastuurkii asaga lagu doortooba hareermaray oo ah in madaxweyne ku-xigeenna uu sameeyo ninkan madaxweyne ku-xigeenadii uu kala tashtay wasiirada la sameynaya ma uusan magacaabin waxaa kaloo jirta in dastuurkii wadanka u yaalla uu jeliyey oo ah in dadka deegaanka aayooda wax ku dhistaan rabitaankooda wax ku dhistaan taas lagu diiday hore asaa uga soo dagaalamay lixda gobol ay ahayd haddana markii wadahadalkii iyo wixii la waday asagaa ka beediyo oo dhinac kale wax kusoo raacsaday marka midaas hore xasan shiikha qalabka kule oo dastuurkii asaga uu madaxweynaha ku ahaa uu markaasi ku tuntay marka hadda waxaan dhihi lahaa si aan dadkan laysaga hor keenin dhibaato laysaga hor keenin in dadka shabeellada hoose ay isku noqdaan odayaashooda beedhaba joogo ay ka fikiraan marxalad kale iyo qaabkii kale ay samayn lahaayeen waxaan hadda waa la dhawaaqay kulley lagama noqonayo aan ujeedaa wuxuu leeyahay waxaan kusoo daraya wasaarada kale kulley waxaa u dhiman markaana umalaynaya wasiirka bacaad celinta iyo wasiirka jididka iyo isbaarooyinka u dhiman wax kaloo hadda hasan aan ujeedo ma lahan marka walaalow hadda kulley inkastoo aanan fahmin su-aashaada marka hadda waxa waaye waxaan aniga aan shaksiyan aan qabaa iyo dadka oo jaaliyadaha dhan maadaama maanta iyo shalay dhan aan shirka jirnay in dadka shabeellada hoose iyo gaar ahaan baa iyo bakool bay isku imaadaan ka wada kushtaan arrintan arrin sahlan maahan wixii la xallin kara la xalliyo waxaan la xallin karin haddee waxa waaye waaga laysaga imaan doonaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed shaam oo isagu ku sugan dalka denmark islamar ahaantaana ka hadlayay madii shalay golihii wasiirada ee uu ku dhawaaqay shariif xasan sheekh aadan kagana dhawaaqay xarunta seerjitada ee magaalada baydhabo halka aad weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda weli waxa aynu ku guda jirnaa diidmadii kululeed ee lagala horyimid shariif xasan sheekh aadan sida uu ku soo waramayo waryaheena koonfur galbeed soomaaliya fadhigiisuna yahay magaalada baydhabo maxamed cabdilcasiis ayaa waxa uu ku waramayaa in ururada bulshada ee ka howlgala magaalada baydhabo guud ahaan haatan ay ka horyimaadeen wixii shalay maalinimadii shalay golihii shariif xasan sheekh aadan uu kaga dhawaaqay magaalada baydhabo waa kan waryaheena maxamed cabdilcasiis warbixintaas nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada baydhabo maalinimadii shalay taariikhdu ay ku asqaysaneed saddexdii bishii janaayir laba kun shan iyo toban digreene ka soo baxday shariif xasan sheekh aadan waxa uu ku magacaabay ilaa iyo labaatan wasiir oo ay kaga mid noqonayaan wasiiradaasi maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana kadib magacaabistii golaha si cusub ee wasiirada ka aynu la dhex marnay mikrofanka warbaahinta wadajir rediyo waxay siyaabo kala duwan ay uga hadleen arrinkaasi magacaabista ah iyagoona intooda badan shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya ay ka soo hojeesteen guud ahaan magacaabistii uu sameeyey shariif xasan sheekaadan iyagoona ku tilmaamay inuu agmaray dastuurkii u yiilay dowla deegaanka koonfur galbeed soomaaliya magacay mayleedahay liibaan ibraahim waa imahaaye haddana dadkii hadhisii dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan nahay guddoomiye ku-xigeenka technical committeega haddii una fiirayno golaha wasiirada shariif xasan ha magacaawi eed iyo eed aan ku xugno eed iyo eed boqolkiiba boqol ma waa dowladda hamigii liin lahaay ma aragahayn madaxweynaha qaabkii liin dooradii labaatiyo afar saac safar oo micnaan lahayne kajar dowladda tiitiisma ku warqaba dowlad kale dhisahay tiitiga kaleed may eed eed nasiib daran ee dadka digil imraflaha kajeeda oo geega mas-uuliyadda liyan magacaawi oo golaha wasiirada eh ilaa abtunaawna baaq i walba hanjeedina xiljo in iska casilna iyo taase eed eed mucjisanin le sababtoo eh dad deegaanka baning la lahayn yaa ilaa todob wasiir siyeed wasiirling magacaw oo welib wasaaradoogii inkafay lahaayan eh dadkii deegaanka lahaayan may nasiib daro ka dhiday wasaarada qaab an lahayn taye an lahayn welib lama lama beeloodan iska dari hal wasaaradood taasa eed iyad nasiib daran ee taasa liyaaban ila ebtinaa may leedahay haddii aan haka qaada maamul goboleedka hata galmudug laka dhisahay shakhsiyan micnaha beelhaan un digil imisra haddii aan wal makalihini deegaanna makalihini dadna makalihini dadka deegaanjo meelaha ka jeedaan oo wasaaradooga inkafay lahay laka magacaabay labaatankan sano dagaalada dhexyaalay oo hadda shabeellada hoose dagaalo ka dareer wasaaradoogii dadkii deegaanka lahaayanna ning magacawn dad kale ling magacawn ee eed nasiib daran eh haddana ma anka baaqana una ururada bulshada magacyadayoo ka hadalaana golaha wasiirada dadka digil imarfaliley inisi degdeg ee weliba ina iska casilaan sababtoo eh intu walba miyaala ebero ebera la fadhi meeli shalay una fadhiina geegana shariifadan dadkii fadheesi oday dhaqmeedana may baaq anka daraane oo haddana aan sheegana constitutionkii una shalay qornay qodobka lixdan iyo koowaad i lixdanaad wali ayba oo ku qoran golaha wasiirada madaxweynaha mayba kala taladay lamadiis madaxweyne ku-xigeen ya kala taladay ku qoran madaxweyne ku-xigeen usoo magacawna iyo kutumadii dastuurna ma fiirihay dastuurkiina kutumadii qodobkaasayti hal fiiriyo dadka oday dhaqmeedada oo eh hadda kusimaha golaha baarlamanka eh haddana tiidiya kale wasaarado markii ismagacaawi waldhaari baarlaman mal hor sheegna may baarlamanka kusimaka in la horjeeylifaday golaha dhaqankiya baarlamanka sacdung la rooga eh mana horjeyno mana kala talano taasa id nasiib doran eh
بسم الله وبالله توفيق مغاي ولي بولا ري بشير محمد آدم آن بشير حبشو من كسو كم وين كمد ها مدحا جماعة ستة جوا كباي وضد بوسير هاي كقي وشو فراه بدن لا لان كيبين كقاد راي كمد ها آن aragtida geeka dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo shariif xasan sheekh aadan ka dhawaaqay ana totally wali arag hore baadilo lanka bani aadanka ee walaa use gorado use lahkadoorada haddii use kor tillaabsado walaa isu suubii hal xaaraana nirig xalaala ma dhashay ama hatirig hanuun guri jireenna geedka aan inig wala dhisi maabagaba sida aragtida dadka sheegeen wala la dhisi maabagaba birke madaxweynaha waa inuu kala tashadaa labadiisa ku-xigeen ee madaxweyneyaasha kan koowaad iyo kan labaad yahayti dastuurka soo isoolama madaxweyne unsubano wala ususubi dhamwaljiramae haddii sadaka dareerana malaago tolye walan weeldhada waxaan leen aragema ini dowladda dhisi i don't believe that bismillaah maxamuud sheekh aadan uu magaagay foreign for capacity building and democracy ururla era waa guddoomiyiishay ahaa gebi ahaanba walaa oo baydhowli kasoo biyana ma er fore waljera ma eh waljera ma eh shariif xasan awoodba minle inuu isu waldhisu kartidiena male may arwahayne reewinow eel horle inilkiriiwaayo arwahayna ma in sheegane shacabku baydhow ku nool intay goori goor tahay yaa la ereeyay hatta inilku horseeda walaawunan keenigwegi walna anfacawne qaabkiisu walan dhisi tusaalahaan qabaa'iladii reewinkaba isku horjiyohay luwanta inisguliyohay usi malaag e usi madaxweyne e seerkayna anig abo suuskayna anig abuu walaaji manuweelo doogna ururada bulshada rayidka di'ana ururada bulshada rayidka ku horjeedaan arrintun reer baydhow baa iyo bokool digil imiruflo dadka ka abtirsadaw ma inka baaqane arrintun ini si xoog ee hanku horjeysdan mana anfacaas digobolahaini hagadadai lankun sidinishani sididini shabeellaha hoos kadari hata gadadi hewiyuku gadadi lan welba irata kudaarohay ballanqaad been een suubyohay madaxweyne ku-xigeen yadunay kala gorgortumay shabeellaha hoos hordhaambaha dhowayti hata dheerati faraaku bati walunulena male lankun awoodiye male inuisu dowlad dhis wada tashina diyaarmin e dadna malateladohay lan dad an dhawaawhan sheleedisaanti daashkoo gal walifada hasa suubiye iila dhiba leeree dowladda lanka qabaa'il ku wedadan mayliya siindo ayay kan ani iila dhih dowladdu ama ka dhisamaas tan ha ku horjeedna maana ogolaadana mana aqbala doogna regii shalay wala gubaayagna geeka roogan baydhow sugini mudaharaadyadii inka baaqana reer baydhow arrintuun halka hojeyso haddii kale marlandeero doogna lagu shilaayo tan wal dareerawna ma'e maanani dareeras mana ogolaado doon bismillahi raxmaan raxiim maaya meel eraab sanaa ibraahim cumar amay baan ku matahay guddii farsamada ee maamulka waxaa dhisi may shacabka aan sheegay ini oo la xadgudbay dastuurka biyaajadii lamaad markii koowaad oo haytay qodob oo ini oo la fadaay madaxweyne ku-xigeenada ini la hormara siduusan la talada madaxweynaha markiisu ha fulow golaha wasiirada teemadheena walka takafal mar labaad mayba suubihatana golaha wasiirada markii la magacaabo may xaqan lahayna ini oo la masii ansixin ama baarlamaan ansixiyo ama baarlamaan dadkii matalaa ansixiyen lamaadib ma suubin hatan hore ku dhaari teydia kale takrifal aboodeed oo mayba suubiyahin dad xaq wal aanan lahayn inuu isasiiyo oo umatiiyey dadka qaarna ise madaxa ku istaaga awood qaybsigiina ise kato mudan taasoo eh soddon wasiir haddii la magacaabo tusaale ahaan sedi gobolna landhisahayo walaagadhamaylafadaa ini sediida gobol sasimen lankageybe gobol kasta tuman shaylisay marka may hata muuqate ini shabeellada hoose tiro meelanka badan tumiisiyeed ameelanka yarna tumiishan iyo annagadaas inaha ku galahayaan wasiire meelo oo baa'i bakoon iyo ku helayaan tumiishan taasaytin marka walan dulqaada kormale arrintaasaytin may ballana inay laku fiirsada iyo anbaahanta hob lanku fiirsadaan walaay kala tilaaba ee hige kulay shacabka iyo inay dadka deegaanada degaan iyo ontaalla wabilahi towfiiq salaam calaykum kadib magacaabistii uu magacaabay ilaa iyo labaatan wasiir madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh qaadan shalay waxa uu aaday caasimadda soomaaliya ee muqdisho ilaa haatan ma jirto wax war oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku aadan guud ahaan aragtiyada shacabka reer koonfur galbeed ay u marinayeen warbaahinada maxamed cabdicasiis salaad idaacadda wadajir radio magaalada baydhabo xarunta gobolka baay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada baydhabo maxamed cabdilcasiis salaad oo warbixintaas nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada baydhabo caasimada koonfur galbeed dalka soomaaliya waxaa haatan khadka si toosa ugu jiro saadiq cabdulaahi cabdi oo isaga ah khabiir dhinaca teknolojiyada islamarkaana la shaqeeya jaamacadda minnesota kusoo dhawow wadajir radio waxaan horay usii daynay nadiidmada shariif xasan sheekh aadan lagu diidan yahay maamulka uu shalay ka sameeyey magaalada baydhabo iyadoo kaaga horeeyey codka wakiil u hadlay jaaliyadaha koonfur galbeed ee ku dhaqan dalalka yurub sidoo kalena magaalada baydhabo iyo ururadeeda bulshada haatanna adigiyo north america ayaa khadka ku jirta marka sidee ayaad isleedahay arrimaha haatan taagan ee ah maamulkaasi diidmadiisa waa loogu sharxi karaa dadka weli ogol maamulkaas bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa raadioodanka waxaan sidoo kale salaamayaa ummadda soomaaliyeed meelkastoo ay dunida gaafeeda naga dhegeysanayso waa runtii arrintaas ka dhacday baydhabo waa nasiib darro aadan xun oo guud ahaan shacabka soomaaliyeed dadka gudboonaaka gaar ahaan dadka koonfur galbeed ee soomaaliya waxay xadgudub ku tahay xuquuqda dadka iyo deegaanada koonfur galbeed inay ka mid noqdaan siyaasada guud waxay nasiib darro ku tahay dadka iyo dadka soomaaliyeed ee u hiilinaya cadaalad darrada iyo in muxuu aha nidaamkii iyo sharcigii ay u dhaafteen iyo yergelintiisa nidaamkiisada ah nin shaksi ah uu waxba sidii doono ugu ama kutacdilayo waxay meeshaas sidoo kale waxay xadgudub ku tahay in awoodda loo celiyo dadka deegaanka ama meesha dadka ay u badan yihiin waxay sidoo kale arrinta uu shariif xasan magaalada baydhabo ka joojiyey ee xadgudub ku tahay tasiiqa kuleergaarka ah ee iyagu samaysteen maamulka shariif xasan loola jeedayo ee qeexaya in dhismaha awoodda iyo waxwada qaybsiga deegaankaasi ay ku salaysnaadaan boqolada iyo dhismooyinka dadka deegaanka u dhashay marka waxaan isku soo soo geli lahaa waxaan leeyahay waxa uu shariif xasan ka sameeyey magaalada baydhabo waxay horseedi kartaa colaad iyo insaaniyaad darro dadka deegaanka iyo kuwa la degan waxaana muuqata in hore ay gobolka shabeellaha hoose iyo deegaano kamida koonfur galbeed guud ahaan ku jireyna colaado soo noqnoqonayo taasoo sabab u ah dhibaatooyinka shan iyo labaatanka sano ee ka taagnaa gobolka marka waxaan leeyahay waxa ka dhaca baydhabo waa arrin aada u halka nasiib darro ah nidaamka sharciga dowlada ka baxsan ka baxsan siixuwalkaankartiisa daraasa ay dowladdu amisay in muxuu aha awoodda awoodda dalka lagu baahiyo gobolada iyo degmooyinka dalka marka waxay muuqaha muuqata mid dad gooniyaha lagu lagu bartilmaamaysanayo taasoo aad aragto in guud ahaan lagu soo koobay maamuladii dalka oo dhan ama dowlad balaaran la doonayo in keliya laga dhigto muxuu aha saddexdan gobol dadka dalka guud ahaan dadkii deegaanada lahaa faraha loo geeyo horta dhinaca koonfur galbeed ayagoo muxuu ah usoo maraya dhinacan maamul ay yani danaynayaan in maamul muxuu ah aan hadda aan ku taagnayn muxuu ah fariisanka shacabka laga dhig saadiq waxaa hubaal ah in guud ahaan waxaa hadda ka socdo magaaladaasi baydhabo shariif xasan uu wadaahu ay yihiin wax aan dadka u cuntamaynin qaabka guud marka qaabka gaar haddana waxaa jiro dad taageerayaal u ah shariif xasan awalna taageerayaal u ahaa marka een is leedahay shariif xasan diidmadan shacabka gudaha iyo dibadda ay diidayaan wax ayay ka bedelaysaa mowqifkiisa maadaama aan horeyba loogu aqoonin in uu dad la tashto waa run aad iyo aad ayaan arrintaas ugu raacsanahay dad taageersan in badanoo maanta ka mid ah ee filada iyo muxuu ah xadgudyada uu ku sameeyey maamulka koonfur galbeed ayayba ku kuusteen in badan oo kamida maanta way garoosan yihiin waxyaabihii qalabkii ay taagnaayeen marka waxaan leeyahay inta yar ee ku harsan ee maamulka hadii ka mid noqotay ama taageerada macnahiyga u haysta maamulka inay ka tanaazulaan waxaan u sheegayaa dadkaasi ma aha muxuu ah حقوق أبيض قانونا تسرير أما من مصاحة ولا محيها تماما وجودها لكن بنت الليبي قد يبدأ بس إليه وإن مصاحة يعني وأنا مصاحة نجع الله يحي إن بدن بس على سنة سلمان وإن توافقين خلينا مصاحة أبيض استاذنا علينا بس سلمان إن شاء الله إن تكون لقانا هذا السنة بس سوماليات اللي بها بدأت سنة محوشة إليها in ay u hiiliyaan muxuu ahaa dadka iyo dadka soomaaliyeed sidii dhibaatadan looga waxaan danta gaarka ah iyo hiimada siyaasadeed oo qof leeyahayna aysan muxuu ah waqti isaga dhimin maamulka shariif xasan ee ka dhisan muxuu ahaa eelaboorta magaalada kismaayo ama eelaboorta magaalada waxaan dhihi lahaa baydhabo ma aha mid gaarsiinayo uma gaarsiin wixii ay muxuu ahaa ay wixii ay doonayeen
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa saadiq cabdulaahi cabdi oo khadka inoogu waramayay E1420 Decatur, Georgia.